waa inooda ogsoonnahay xidhiidhka soomaaliya iyo dalka tugriga u dhexeeya xidhiidh dhinacyo badan leh weeye oo muddo dheerna soo jiray safarkii ra-iisul wasaariha markuu ahaa madaxweynaha hadda jooga mudane rajab tayib erdogan uu laba kun iyo ko iyo tobankii xamar ku yimi waxaa ka horreeyey dee xidhiidh aada u dheer oo taariikhiya oo dal ahaan iyo dad ahaan bay naga dhexeeyey oo diin leh oo dhaqan leh oo dhinacyo badan leh kanise wuxuu gaar la ahaa inagoo iska dhibaataysan ayaa marxaladada ku jirna ayaa ayay inoo soo gurmadeen taas marka waxaa ka dhashay dee in safaaradihii dib loo wada furo heshiisyo badan oo kale nooca la galo oo labada dhinacba ah heshiisyo aada u fara badan oo dhinaca dhaqaalaha dhinaca nabadgelyada dhinaca humanitarianka ama bini aadamnimada waxbarashada heshiisyo aada u badan baa labada wadan kala galeen ilaa laba kun iyo koob iyo tobankii heshiisyadaasina waa aada iyo aad bay u shaqeeyeen labada dhinacna waa ku faraxsan yihiin detail badan ma geli karo laakiin waxaan kusoo koobi karaa soomaaliya iyo turkiga waxaa ka dhexeeya xidhiidh khaas ah baa ka dhexeeya si kale haddii loo dhigo oo ka duwan wadamo badan oo afrikaan ah oo aynu ka mid nahay waxaa laga yaabaa laba wadan keliya ayna soo raaca xidhiidhada ay turku kala leedahay afrikaanka fara badan innaga iyo suudan iyo guinea conakry saddexdaa wadan baa baa si gaar ah ay xidhiidho oo khaas khaas ah la leedahay walaaltinimo ah oo dhinac walba taabanaya ama la odhan karo sida mustalaxaadka ingiriisiga baryahan dambe lagu sheego strategic partiner marka dawladahaas ugu horreeyaynu ku jirnaa xidhiidhka inaga dhexeeyaana ma aha sida dad badan u haystaan arrintaana inaynu iska saxnayn u baahan nahay ma aha deeqbixiye iyo deeqaate xidhiidh ah ma aha waa xidhiidh laba wadan oo walaalo ah oo inaguna khayraad badan baynu haynaa meel fiican baa ilaahayna dejiyey dad aada u wanaagsan weeye soomaalidu oo cid waliba maanta u baahan tahay dhalin dhalinyaro u badan dad maskax furan dad ganacsiga yaqaana dad isku nooc ah awoodo badan oo aynaan ogeyn baynu leenahay oo adduunku inaga danaynayo inaga iyaguna sidaas oo kale technologiga iyo horumarkii iyo dhaqaalihii iyo waxaasay leeyihiin marka xidhiidh win win ah oo labada dhinacba siman nahay ayaa inaga dhexeeya dee maanta waa inaga gacan roon yihiin wayna caawiyaan laakiin markay timaado diblomaasiyadda laba wadan oo dee xidhiidh siman le waynu nahay waayahay sacaadatu safiir waxaan rabaa inaan ku daro sanad baa kasoo wareegatay markii ay dhacday musiibadii ka dhacday soobe magaalada muqdisho turkiga waxa uu ka mid ahaa dowladaha ee gurmadka degdega ah ee soomaaliya la soo gaaray bal maxaad ka xusi kartaa waxyaabihii u gaarka ahaa ee turkiga markaas soomaaliya uu la qabtay
musiibadaa dadka ku dhintayna ilaahay u naxariisto intii ku dhaawacantayna ilaahay u booganooyo inagoo dhanna sadar iimaanhay laga siiyo runtii waxyaalaha turkiga lagu xusuusan doonay ka mid tahay gaar ahaan madaxweyneha hadda rajab tayib doorkii uu ka qaatay dadka dhaawac ahaa habeenkiiba waa kii diyaaradda soo diray isagoo amarka bixiyey isagoo wasiirkiisii caafimaadkana la soo diray iyo dhakhaatiir badan iyo dad badan oo dadka guryuhu ku dumeen iyo dhibaatooyinku gaadheen ka shaqeeyey dawo badan baa lasoo raray habeenka shan iyo soddonkii ugu qof ugu cuslaanna waa lasoo qaaday ninun baa halkan ku dhintaa la naxariisto mahad intii kale iyagoo nabad qaba oo bugsooday oo faraxsan baa dib loo soo celiyey dhowr bilood saddex afar bilood baa la hayay marba qaar baa lasoo dirayey keliya inay dadka lagu daweeyey turkiga oo isbitaalladoodii ugu qaalisanaay inoo fureen ma aha oo taas ay kaga duwanaayeen dowladihii kale waxayna taray ee dhaawaceenna qaaday dowladahoodii may keenin dowlado kale oo saddexaad bay ku daweynayeen iyo isbitaallo kale laakiin turkiga waxay kaga duwanayd dadkiio bilaa sharciga qaar koood bilaa basaboor ay yihiin ayay intay soo qaado wadankoodii keentay bay dhakhaatiirta isbitaaladii ugu qaalisanaa sariirihii dadkii laga kiciyey dhakhaatiirta ugu takhasuska fiicnaana dadka gubtay dadka jirhkooda la gogoynayay gacmahooda dadka maskaxda laga qalayay dadka sambabada laga qalayay dadka wadnaha laga qalayay dad dhakhaatiirta ugu ugu wadankan ugu khibradda badwaan baa la isugu keenay waxaa intaa sii uxeliyey dareen walaalnimo oo dadkii lala maaragtay caatifoonayo oo lala murugoonayo oo habeenii maalin loo taagan yahay ayaan dowladda turkiga kala kudhannay habeenkii aanu dejinanay sidaan miidiya hore uga sheegay habeenkaanu dhaawaca dejinanay lix saacadood baan waxaanu dejinanay sideed saacadood baanu dhaawaca dejinanay saacad saacad buu noo soo wacayay madaxweynaha dalku oo uu naga wareysanaya dhaawaca si fiican ma loo dejiyey nabad ma ku yimaadeen igu salaama marka runtii waxay nagu reebtay dareen aada u fiican bay nagu reebtay say noo caawiyeen cabdu safiir warar baraha bulshada ay qoreen oo la xiriirtay in safiirka soomaaliya ee turkiga wasaaradda arrimaha dibadda looga yeeray arrintaas maxaa ka jira maxaad uga jawaabaysaa
wallaahi arrintaas anigu warkama hayo cidina iima yeedhin wax iska bedelay labada wadan xiriirkoodana inuu sii wanaagsanaado mooyaane ma jirin laba casho ka hor waxaa lasoo gebagabeeyey shirkii africa iyo turkiga ganacsiga forumkii turki africa oo wasiirkeena ganacsi uu kasoo qaybgalay iyo wafd badan oo ganacsato uu hogaaminayey annaguna waan ka qayb galay safiir ahaan waan ka qayb galay madaxweynaha furay meesha waa isku aragnay madaxweynaha rajab tayyib erdogan wasiirka ganacsiga iyo wasiirkeena ganacsigu way kulmeen maalin walba waa isaragna macnaha waxa deer problem oo hadda meelay ka bilaabmatay xitaa anu meesha warka xitaa uu salka ku hayo wax hadda sababi karaa labada wadan inay hadda ama isu yeedhaan ama wax isweydiiyaan dee meesha ma yaalin